Recording has been started.
waayay aad iyo aad baan idin salaamayo caawa iyo faysal cabdirooble oo aada uga faalloon doono dhibaatooyinka ka taagan soomaali galbeed waa dadka soomaaliyeed ee dega dhulka soomaaliyeed ee dowladda etoobiya gumaysato hansi kale haddaba u dhiga waa dowlad deegaanka iyo isbedelada baryahan ka socdaba taasi waynu horeyba u ogeyn dhibaatooyin fara badan ay ka taagnayd oo dad fara badan oo soomaaliya lagu laayay balse hadda shabaabulkiiba hadda loo soo dhigtay faysal waa taxiliye soomaaliyeed oo arrimaha soomaaliya aada uga faalmo weliba siba geeska africa oo dadka dadkaadikar uga tusaaleeya mustaqbalku sida uu isu qaabayn doono marka uu ka eego weliba waxyaalaha dhacaya ee waktigaa taagan faysal caawa ummadda soomaaliya wuxuu la wadaagi doonaa maxaa maanta ka jira magaalada jigjiga iyo dhulka soomaaliya degto ee etoobiya geysato soo dhawo faysal aad baan ku salaamaya
dagood aada iyo aad baad u salaaman tahay waana ku salaamaya waana soo dhawahay waan dhawahay Ah, runtii ah, waxaan aad iyo aad ah, si sharaf leh oo hadday ii suroobayso qof qof shaksi shaksi aan gacanta u qaadi lahaa u salaami lahaa waxa weeye kun iyo afarta boqol ee ee telefonka ku jira oo runtii waktigooda ah, eh, raba inay ila qaybsadaan runtii way maqashaan sharaf kanka iyo laabta kasoo go'day oon everyone and each one aada iyo aada u quweynayo qof igu raacsan waxaa sheegi doono iyo qof iga soo horjeedaba waxaan jeclahay inaan ogaado inaan idiin sheego inaan aad sharaf ay ii tahay sharafka aan idinku celinayo idinka intaas ah, waxaan ku dari lahaa aniga walba maanta iyo isbuucan waxaynu maraynaa ah, taariikhaha soomaalidu ah, meelaha ka tilmaaman iyo waxa la yidhahdo historical benchmarks Ah, maanta waxaynu maraynaa ah, benchmark aada u tilmaama waxaan u malaynayaa ah, dadkeena inta badan ku jira caawa meeshan iyo kuwiina dhegeysan doona ah, awowyadeen waxaan u malaynayaa forty eightyadii meelahan in ay qaxeen ama hout reserve area ha ka qaxeen ama ha ku soo qaxeen ama dagaalkii talyaaniga iyo ingiriisku isku hordiyayeen dhulkeena xabashiduna dhinac kasoo gashay dad badan oo caawa aynu meeshan wada joogno oo awowyadood experiencegaa lahaa baa jira dad kale oo facii aabayaasheen ah oo 1963-64 dagaalkii iyana uu saameeyey ilaa muqdisho ilaa beledweyn ilaa luuq ganaale ilaa howda reserve area baa iyana jira waxaa da-deyda ah 1974 dadkii dagaalkii eh, waktigii mangistu agagaarkii kasoo carray 1977 dagaalkeediina eh, jabay qaxootina noqday 1991 markii soomaalidu intay constitutionka la saxeexday ethiopia lagu gashay haddana oo 92 93 oona lafta lagu xadadeeyey magaalo madaxda jigjiga oo dadkii ka qaxeen iyana qaxootida ahayd tan maantana waa tii ugu dambeysay oo qaxootigii maanta wuxuu sii cararayaa dhalinyaradii jigjiga ka qaxday waxay iga soo waceen kuwii ugu horreeyay puntland laakiin waxay daadsan yihiin ilaa dhagax buur qabri dahare ciyaalku iyaga ismarti gelinaya dadka localka ayaa wax siinaya qaarkood telefon ayay wataan qaarka kale ma wataan way kala amaahanayaan waa sheekada aan la inoo sheegin inta wargeys ee etoobiya ka waramaysa marka markaa maanta idiin imanayay to just be fair waxaan soo dhegaystay maadaama wararkaa aan hayay dad badan oo faamaliyana ay iga soo waceen dhagax buur qabri dahab qaarkood ay u socdaan jubbaland qaarkood ay u socdaan puntland qaarkoodna bar burciya meelaha hargeysa ka gelayaan waxaan dhegaystay tvyadan xaarada isaad tv oo meesha aan u malaynayo meesha lanaga furfuro waayo soomaali badan baa ku xidhan oo moodayay inay isaga ku faa'iidaysanayaan laakiin iyaga lagu faa'iidaystay iyagana marka laynu ka hadli doonaa waxay ka sheekaynayaan boqolkiiba shan iyo sagaashan mashaakilka weyn ee ummadda soomaaliyeed ku dhacay ee ilaa jisiyo ilaa taxan ma yaaleen waxay ka sheekaynayaan dad ay leeyihiin ethoobiyan baa lagu laayay jisiya iyo dhagax buur haddana ku xeraysan xeryaha militariga iyo kiniisadaha marka ay soomaalida rabshadaha jisiya ka hadlayaan iyo askarta iska soo horjeeda waxay leeyihiin dadka soomaalida marka ay ka sheekeynayaan inta cantoobada ah ee ama kiniisada hadda gashay ama gaar ahaan dhagaxbuuri qadidaar ay yidhaahdeen waxaa lagu hayaa xeryaha ama xeryaha u careen waxay leeyihiin ethoobiyan ethoobiyan ha yidhaahdeene waxay leeyihiin dowladda ethoobiya dadkaa soobiyala raashinla waa in wax lala soo gaaraa si degdega marka waa narrativekii marka hore baa laynagu khalday iyo sheekad samaynta baa hadda waxaa loo kala dhigayaa in in yaroo gacan ku tirisa oo ethoobiyaani ay ku cadilan yihiin jigjiga dagaxbuur qabidahre iyo meelo kale marka waa narrativeka cusub ee dowladdu samaynaysa si ethoobiyaanka loo kiciyo jigjiga waa la leeyahay hadda inay yar degan yahay degan tahay dukaanadii hala furaa la leeyahay baycmisirka qadad badan baa baxsaday dowladii literaly way duntay oo waxala wixii technocratka ahaa ama xafiisyada ka shaqaynaya dad balaan baa ka baxsaday dad baa gawaaridii la tegay oo lafahooda iyo reerkooda la cararay magaalada jijiyo qudheedana waxaa laba xaafadood xaafad xagga xafiisyada dowladda ku dow wax alla wixii reerkii gabar leh wuxuu usoo dirayaa dhinaca hoose u geli maayo gunta maadaama la garan karo dadka aan ka sheekeynayo haddii aan kusii dheeraado laakiin lazman reeruhu waxay kasoo qaxayaan magaalada dhinaca sare oo xafiisyada dowladdu ku yaalaan oo xabashadu ku yar badan tahay maadaama ay askarta daba socdaan amxaaradu ay ay sitaan baangada iyo wax lamid a dadka cabsi weyn baa ku jirta miciinu ma arkaan dowladda etoobiya iyo ciidamada xooggale ee soo galay niyu boliiskiina sidii xumbadii ayuu ayuu isla kala daatay maanta ugu dambeysayna waxa la sheegayaa saddex miig inay dul mareen magaalada waana arrin cajaa'iba because markii ugu dambeysay ee miig inuu dul maro magaaladaas la sheegay iyo aagaas oo dhan waxay ahayd nineteen seventy seven iyo waqtiyadii dagaalada markii amxaaradu rusheynayeen ee ciidamada soomaaliya ay daafi kari waayeen meeshii la odhanayay bakaka ee loo heesoo layidhi bilaahi caleyk bakakaay haddii xaalku uu saa yahay oo runtii haddaan waxba lasuuba salaaxin sheekada wixii yaraaye federal lagu tilmaamayay qaybta soomaalida maanta waa ka dumay dibetaasna etoobiya uu ka yaalaa runtiina haddii cabdi ilay cabdi maxamed cumar uu la degay abiyi laakiin abiyina waxaa la degay cabdi maanta sababtoo ah wuxuu soo saaray qaybtii iyo wejigii ugu xumaa uu abiy rabay inuu dadka geeska africa ka qariyo maantay soo baxday marka iyada taas balaha mar kale aynu ka sheekaysanayna waxay jeclahay on keliyata inta inaan ku daro se haddow taa digniin baan u dhigan doonaa oo in laftii arrimo ku saabsan laakiin anigu nineteen waxaan tegay xamar maya waxaan tegay adsaaba june waxaan rabay wiil aan dhalay laba wiil oon dhalay inaan for the first time and perhaps the last time aan soo tuso meeshii aabahood ku dhashay iyo xabaashii awoogood ku aasan yahay laakiin mar alla markii aan arkay astaanta adsaaba waxa ka taagan iyo sida soomaalida looga sheekeynayo waxaan ogaaday in wax weyne meeshaa kasoo socdo mar ay noqotana ay qarxayso fagaarahan golaha nineteen sigisgana i think hadda muddo sanad laga joogo baynu waxaan ka hadalnay oon gaar ahaan ka sheekaysanay dirta soomaali iyo oromo dhex taala soola socota markaa wataan u bedesheen habeenkii hore idiin sheegeen nairobi tegey markaan soo noqday maalin waxaa ii yimid la yidhaahdo jamaal warfaac oo human right commissionka deegaanka soomaalida wakiil ka ah runtii wiil aada iyo aada u fudfudud oo u shaqo fiican jamaal marka waa gobol kasta waxaa laga soo dooraa hal shaksi oo human right commission ethiopia usuuluga ama meeshii fadhiyay buu cabdi maxamed cumar wacay uu yidhi ninkii faysal ahaa baan hotel la joogaa markaasuu yidhi ninkii b b c la yidhi hays cabsilo markaasuu ku yidhi madaxmadaha hays cabsiladu waxba ku jira khayre maad la hadashid markaasuu yidhi iken markii hore waan ka yar daydiyey waanan cabsaday laakiin waxaan ku yidhi okay waxyaaba yaroo runtii maadaama uu aaminay aanan aan idin aan ka yar waabanaya inaan idinla qaysadaa jirin laakiin inta ugu badan waan idinla qaysanaya adugu wax aan warwareegnaba meesha asaabadu waa kaare gurigii uu joogay waa la noogu geeyey markaa waanu sheekaysanay madaxweynihii cabdi maxamed cumar anigu markaa qoraa ahaan runtii waxaan rabay isagana inaan arko oo haddaan haddow taariikh ahaan beri dambe israacdo faallo ka samee inaan ogaado shaksi siduu u fikiro siduu u yaallo siduu isku qaado siduu u tallaabsado taa si gaaraan u rabay iyo bini aadminimadiisa qofku ba- ba- wanaag iyo xumaan labada buu leeyahay waa package taasna waa malaha maraan ka samayn doono profile laakiin arrintii waan abbaaray oo waxaan ku yidhi madaxweyne waxaan ahaa ninkii berigii aad caysatay oo gudahoodana qaadatay dee barasho wanaagsan korkana waynu iska naqaan laakiin dee tala wadaag baanu isku leenahay inta b b c da aan ka sheegayo oo ballaadan jabaallo halkan fadhiyo baan rabaa inaan kaaga sheekeeyo waxaan ku yidhi inaad sugto ilaa inta humulation meesha ka dhacayo ma fiicna taariikh badan baa dhacda dad badan baad usoo joogtay madaxweyne maantaad ugu fiican tahay inaad ka degto adigoo sharaf leh xil wareejin fiican oo adigana kuu cuntamayso ummadana u cuntamaysa dibna aanay meesha inooga imato inaad wareejiso runtii jamaalla credit baan siinayaa sisna arrinta aad igula jeexjeexay muddo afar saacadood baanu wada fadhinay runtii wuxuu iila ekaaday iina sheegay anigii jamaalla noo sheegay markhaati waa hadow jeer waa fiican yahay waxa taariikhiga eh inuu diyaar u yahay in uu dhiibo in uu rabo uun in waxba aanay burin shaqaaqad weynna meesha aanay ka dhicin iyo rabshado oo nagala sheekaysta culayska haysta culayska soomaali lagu hayo culayska aagga oromo ay soo wareegayso lagu hayo intoo dhanba waa ka sheekaysanay waxaa kaloon idinla wadaagayaa marka aan markaa la sheekaysanayo waxa uu telefonka kula hadlayaa wasiir axmed side oo isagu awaasa joogo oo cashadii isayas loo sameeyey raacay abiy iyo markaa abiy daba fadhiya markaa liveka ayaa lasoo tabinaya tvga etoobiya cabduu la hadlayaa waanu aragnaa labadanoo isku fiican bay ahaayeen bimacnaa siyaasadu ninkan hadda dacwadda aada aragtay sidaa ugu ugu soo oogaya ee ugu adkaysanaya cabdi maxamed cumar iyo axmed shide labadii noosaa isugu dhow bay ahaayeen marka inuu ogolaa ayaan arkayey detailka uu kaga degayo qudheedana runtii waan yar taataabanay iyo cidda uu rabo haddii ay taasi timaadaba uu ku wareejin rabo awoodda laakiin nin saddex bilo weliba waxaan ku yidhi madaxweyne waad og tahay oo ina laftu weli wadahadaladii bay wadaa wadahadaladuna waxay ku noqonaysaa lix sano lix bilood ilaa hal sano ilaa hal sano inta udhaxaysa laakiin intaasaynan sugi karayne wax xilwareejin adigana ku dan ah dadkana u dan ah oo in isla markaa korka ay idinkala socoto runtii de qofka siyaasigu beridiya saadan baan samaynaya ma oranayo laakiin aniga iyo jamaal oo meesha ila fadhiyo labadii ruux noo xaqiijiyey inuu diyaar u yahay xilwareejintaas maxaa dhacay weeye haddaba maalintaas waxay ahayd july fourteen bay ahayd haddana waa august lixdeedii ayaa la weeraray waa two weeks salfudayd miyaa ashaabo wax sugi kari weyday miyaa waa su-aalaha beri dambe laga jawaabi doono laakiin intaa waxa dheerayd haddii sabti la weeraray isniintiiba nin email ka helay anoo ninkaasi uu ogaa robosalkii aan qoray ee lahaa cabdi maxamed xil wareejintiisa saddex waji ha yeelato kow ugu qofka ugu horreeya ugu mudnaysan in uu xilka ku wareejiyo sida ugu dhibta yar kelilkuna aanu dumin dadkan shaqada aanay waxba isku yaacin dalku deganaado waxaa loo qaatay qof gudihiisa ka yimaado oo ama wasiiradiisa ama golaha dhexe ka yimaado in loo sii diibo haddii taa la waayo qof caan ah oo pro onlf oo onlfta ogoshahay ha loo diibo si stakeholderskii oo dhan u heshiiyaan labadana wuu ogolaa iyo saddex oo proposalka aan qorayay sheekada yar inba kasoo dhex baxday iyo saddex qof human rights kilalka soomaalida aada uga shaqeeya oo lagu kalsoon yahay magac leh nabadgelyada horumarinaya diddigiin aynu odhan karno lix bilood ilaa sano laba sano inta electionku ka dhaciyo two thousand twenty nin gaadhsiin kara ama kubar dumar oo gaadhsiin karta marka anigu proposalkayga ka ugu horeeya weliba waxaan magacaabay gabadha madaxweyne ku-xigeenka laakiin de magacu magacaabo waxweyn maahe waxa weeye classeska proposalku saddexda qodob uu ka koobnaa anigu waxay ila tahay inuu naasnuujinayo arrintaa in laga fikirayey in dadka gudihiisa qaari ay lahaayeen aaba hayscashibin xukuumadda noo hay laakiin nin walba tare tarigaa jooga unbu ahaa nin aan ka fogeyn realityga uu arkay in xilwareejintu ay munaasib tahay habeenkii monday mise tuesday intii aanu sabtiga dagaalku weerarku dhicin afar cisho shan cisho ka hore baan qof email ka helay oo yidhi odaygii wuxuu rabaa in uu arrintii qodobka soddon iyo sagaal kaga dhawaajiyo war ma waalan tahay baan emailkii baan ku celiyey waan isdhaafsanay waxaa ku idhi ifadlakum hadduu saa ku dhacayo ku kacayo waa waali ama wuu asaasaqay ama paranoy baa ku dhacay cabsi weyn oo dhulka u dhaqdhaqaaqayo shanqadhayaa ku dhacday ama waxbuu guri isleeyahay nidaamkan hadda aynu ku jirno amxaareed kama kicin kareen bal qofka qabta sheekadu markaa waxaan ku yidhi weliba nin weyn wadkiis waa yaqaanaaye arrintu weli ma soo bixino forget baan ku yidhi arrinta adigu aada og tahay eed anigoo los angeles jooga aada ii sheegtay amxaaro oo sagaalkiina guddida fulinta ah laga yaabaa inay laba iyo saddex u shaqeeyaan arrintaas haddaad idin si caadiya uga diskas garayseen waxaan kaaga ballan qaadayaa baan idhi inay og yihiin orarina bahashi siilayaan oo discussion iyo istraatijiyad ay kasoo dejisanayaan marka mid samee baan ku yidhi marmar bay fiican tahay in booskaagu hadduu khaldan yahay la xashifo ama berri baxa oo res qabta oo odayada waxaad ku tidaahdaan madaxweynuhu uu foonduu na gelinayaa ee meesha ka dego marka anyway wafdi waa igu soo noqday maalintii dambe wuxuu igu yidhi adniga u malayn maayo inuu ku soconaye bal inaga daa saas arrintu waa ku socotee i think inuu discussinku baarlamaan hala geeyo laisla gaadhay u malayn maayo laakiin meeshan soomaalida sideedaba informal ah marka informal discussionkii iyo sidii yareeda khafiifka ee dooda ay gudahooda inta uu aaminsan yahay bimacni golaha dhexe iyo kuwa baarlamaanka qaybta libaax iyo qolo businessa way kala sheek sheekaysteen baa arrintu iyagoon sheelin oon istraatijiyad ka soo dejisan bay dibadda usoo baxday amxaaraduna may odhan cabdigow kaale noo kaale waa kula hadlaynaa siyaabo badan laakiin gacan bir ah oo meel marka horeba loo marmarsiyoonayay meel sheekooyinkii ay rabeen sidii rabeen ay u noqon weyday sida arrimaha shidaalka oo kale abiy oo suddenly markiiba isbedelay oo ogaaday siyaasadda etoobiya inay ku xidhan tahay in amxaarada iyo dadka waxay yidhahdaan mahal adag dadka dhexda gudaha ku jira oo markaa laga saarayo tigreega laakiin amxaaradii oromooda mabdi'iyan in la raalli geliyo tuurkiisa idin uu u yimid dibaddana waxay ahayd in amxaarada uu dejiyo uu ku yidhaahdo idinkaa idiin maqanahay howla waa ugu jiraan marka cabdi arrintaas ayay ahayd tafsiirkeedu waxa weeye tafaasiilkeedu waxa weeye in boqol arrimood ay kala xaajoon kari lahaayeen hadday rabaan in aanay gacantaa birta ah ku qaban oo inashida iyo ninka kale loo soo diri lahaa ninku afaafku u dhowaa wuxuu jarajaradu taagnaa way konfisi garayn kari lahaayeen dictatoradu inta badan ma jecla inay dhintaan ama in la xidho laakiin waxaan u malaynayaa uun isagoo weli sidii u hadlaya bay qoladani kasoo gaadeen horta kulankaygii cabdimuxamed cumar intaanu ka dhicin awoodda caynkaasay ahayd runtiina malas aamin haddii haddii malas ay o n l f qaawisay iyo weerarkii xamar uu weeraray two thousand six december ay saarka ka saartay malas abiy saarka waxa ka saaray cabdi maxamed cumar iyo weerarkii jigsiga ay ay ay u geysteen taasi kama dhigna inuu cabdi sheekh yahay waa intaa in badan baynu ka wada hadalnay taasi innagay noo taallaa soomaali bay u taalay laakiin qolyaha iyaga weligood aaminsanaa in soomaali galbeed ay gumaysi ku jirto ethoobiyaanimaduna ay adag tahay in ay soomaalidu noqoto because sida cadaani maalinlowta sheegaya dee laba aan isku taag ahayn sharci ma wada dhisato marka waxan aad arkaysaan ilaa ilaa hadda soomaalida waa loo qoray tawaan darro unbay meesha ku galeen haddana tawaan darradii ayaad moodaa inay intay edeg yeelan waayeen dibaaxadu ku dhacday intaa haddaan kaga baxo arrintaas waxaan jeclahay uun inaan arrin kala taabto oo soomaalidu aada iyo aada uga dhawaajiso oo oona lafta ku saabsan oo la yidhaahdo inta badan onlaftu waa sidan iyo waa saas inagama qarsoono markaa aniga shaksiyan faysal ahaan in cilado badan ay leedahay oona laftu laakiin waxaan u malaynayaa un heerka maanta soomaali ay marayso hadhow xisbiye kale inay soo baxaan waa dhici kartaa laakiin heerka maanta soomaali ay marayso aniguma jeceli mana vood gareeyeen in oona laf la horboodo in durbe asaaba kuwa shalay kelilka ka shaqaynaya baa maanta jawaari isku tasawirayay jawaar maxamed oo markay halkan joogaanna oona lafta dadka yidhaahda ka mid baanu nahay laakiin aan xaqiijiyey inaanay oona lafta diran soomaalidu weliba gaar ahaan qoladan gumaysiga ku hor jirta ee soomaalida galbeed caado waxa u noqotay lixdankii sane ee ugu dambeeyey in kolbe dawlad cusub markay timaado shaksi iyo koox loo kala ordo marka waxaa sababta aan u leeyahay oona laf alternativeka keliyatay maanta soomaali ku dagaalgeli karto kuna xaajood la geli karto dawladda abiy waxaan jeclahay un inaan taariikhdan yar idiin sheego oo saldhig uga dhigo taasoo ah kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartameeyihii intaanu mangistu qabsan etoobiya kacdoon weyn oo kii beeraleyda kii muslimiinta gaarka ahaa kii tagsiwalayaasha xoogsatada cid kastaa kacday ardada university students bimacni daily waxaa dhici jiray demonstrations xoogagii markaa revolutionaryga ahaa arrintii waa laga discuss gareeyey waa la arkaa in boqorkii dhacayo oo waktigiisii dhammaaday waxaa lasoo xiganaya buugaagtii kacaan ka sheekeynaysay was to be done buug la odhanayaba caan u ahaa oo leonard ninkii la odhan jiray uu qoray oo marka arrimaha noocani dhacaan ee revolutionku bislaan rabo maxaa la qabtaa see wax loo xaajo loo xaajeeya sheekooyin caynkaas journaal keliya marka etoobiya jiray oo lalahaa wuu madax banaan yahay laakiin aadaan u madax banaanayn laakiin xoogsatada iyo shaqaalaha macalimiinta iyo gacansaar lalahaa sidii kii soomaaliya muqdisho ka jiray waktiyadii macalimiintu dixdameeyihii aada isku rugin jireen trade union ahaa journaalka go g o h go baa la odhan jiray sheekadii markii dambe waxaa isugu biyasudatay ee taxliishii si fiican looga bixiyey kala guurkii in la yidhaahdo gacaanku waa dhacayaa dalkani waa burburayaa laakiin dhibta ugu weyn ee dalkan haysata waxa weeye there is no group koox urursan oo organize garaysan oo institution ah oo political program leh oo xoog ku qabsan karta dalka ma jiro ama hadday qaybteedu timaado qabsan karta aan ka ahayn ciidamada haddaan laga gaarin markaa saddex bilood afar bilood baa ka hadhay kacdoonkii ciidamada etoobiya haddaan laga gaarin intaana ciidamadu xeryaha kasoo bixin revolutionka dowrkaasina loo soo shaqaynayay etoobiya waxaa ku dhacaysa inuu khasaare noqdo in awooduna ciidamada u gasho therefore xoogaga kala duwanow waxaa hadda kolba ugu yaroon xisbiga hebel la yidhaahay aynu ku dabafaylo waa la istijitay sida soomaalido kale laguma dabafaylin ilaahay amarkii sharaxaadii laga bixinayay tafsiirkii baa sax noqday dadkii kaleoo iswada haysta oo kala beratamaya oo kala kooxa baa awooddii waxay gacanta u gashay ciidamadii etoobiya saasu mangistu iyo dergigu ku dhashay maanta anigu waxaan leeyahay yes onlf dhibaatooyin bay leedahay khasaarooyin baa jira meelo dhaliilo badan baa jira laakiin daliilaha waxa ka badan soomaali hadday masalaheeda maanta daba dhigato xisbiga onlf oo xoog dagaalamo leh oo grassroot movement leh oo isku wada xidhan oo dhalinyaro hadday doonaan khalad ha sameeyaan oo anigoo kale ahay bay aayaan markay doonaan anaa waa waa waa u dul qaataa laakiin dhalinyaro ideologiga in ay xabashida aanay waxba ka qaadan ilaa intay dhulkooda xoreynayaan daasaan casad cid kaloo maanta lama jirto ciyaalkan yaryar ee u kala beratamaya abigi iyo jawaari iyo dadka soomaaliyeed oo lagu bahdilayo dirrabe ama adigiiba u fududeeyey maanta in uu jijiga weeraro isagoo ka tallaabsanaya wixii jiray ahaa axdiqarameedkii ay saxeexday soomaalidu kuwa caynkaasa maanta waxa ummadda soomaaliyeed u dhaaman anigu leeyahay inaynu ku tawakalno oo laakiin aan bedelno waxaynu ka bedeli lahayna aynu ka bedelno waxa dow ee hadda laga qaban kara laga qabto waxan yaryaree la isku ilaalinayo hadday maantao dhan oodane laisku dhawaaqdo faysal waa waa ogaadeen waa ogaadeen meel laguma gaadhayso laakiin haddii faysal uu yidhaahdo oodane laf dhulkanaynu xoreynayna no matter what taas waxbaa kasoo baxaya qofka soomaaliga lama bedelo iminka t p lf markay dagaalka gelaysay muslimiin baa ku jirtay dowr qowmiyadood baa ku jiray whatever it was t p lf bay ku dagaal galeen oromoodan iminka ad arkaysa o l f waa kuwa xukumaa waa christan ninety nine percent madaxdoodu waa christan laakiin muslimiinta o l f way raacsan tahay haddow waxa waxaa la furi doonaa marka democratic convention isla isla yimaado marka o l f inta laishortaaga la yidhaahdo naga daadici waxay ugu degan tahay adna aad ka daadiciso waxa loo bedeli karo qorshayaashana sideedaba transition period baa la sameeya hadday oil ka guuraysa magacan waxay yeelanaysaa wakti ay kaga guurto wakti ay dadkeeda convince garayso wakti ay dadkii soo invesgareeyen oil inaad moodaysa inay iska carcaraysa dad baa invesgareeyey oo mushaarkooda lacag ka jara marka bimacnay haddow waxaasoo dhan in la bedelaa waxay u baahanaysaa waktiyaad iyo ayar ayar laakiin anigoona iga ahayn in aan u campaign garayno laf laakiin nin weyn ahaan oo w s l isagoo teenager galay laguna cadibay raggii w s l burburiyeyna waxaa kamida odagan cali shucaa oo w s l oo mid ah ka hoos furay jabhad kale oo la yidhaahdo duufaan marka bahashiina qabyaaladu marka bimacna waxaan ka wadaa taariikhdu waa mahaddo meel ma tagto weligeed way qoraanaysaa kuwan maanta soomaalida meel kaga dhacaya taariikhda way qoraanaysaa aniga waxaa iga tala ah haddii la rabo nidaamka cusub ee hadda inala soo wajahay haddii ay adigi iyo magarse iyo raggani rabaan inay soomaalida deegaankaas ay la yeeshaan wada hadal yaynaan daba ordin yaynaan daba wareen maxaa looga jiray indirect ahaan yaynaan ku waxayn hadda waxaa diyaar ah oon caawa la qaybsanaya i hope intaan in oo laf loo geeyo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo reer kasta leh reer kasta leh oo diyaar u ah inay engage gareeyaan oo aynan laf la fadhiistaan ay yidhahdaan maxaa tala noo haysaan sidee baynu wadankan wixii uu xaq u lahaa ugu soo ridnaa diyaar raba marka oo aynan laf iyana waxaa laga rabaa inay geedka yarayga hoos fadhida ka baxdo inay fekerkeeda ballaariso in ay dadka reach out ku samayso this is the time la rabay in meel kasta lagu arko l town hall iyadoo qabanaysa iyadoo soomaalidu u yeeraysa iyadoo dad badan oo kala duwan la sheekeysanaysa anigu waxaan idinka ballan qaadayaa nooca halkaa jooga in ay inamo badan oo soomaaliyeed oo highly educated highly educated from dirdabe to qallaasa ka yimid ay leeyihin diyaar baan u nahay inaan laf la galno maadaama wakti cusub uu nagu soo beemo marka waxaan ka wadaa sheekadayda markaan soo gelay waxaan ku bilaabay benchmarks and timeline waktiyada xasaasiga ee soomaali soo martay kan maanta aynu joognaa waa xasaasi waxaan ogahay cid kasta oo afka soomaaliga ku hadasha in arrintani taabatay haddaynan ka faa'iidaysan waxa weeye tareenka ay naga tegaya marka i think in soomaali ka faa'iidaysataa qasab weeye marka su-aalo haddaad haysaan qaarkood waan idinka qaadaya
faysal waa su-aal dhigood weeye bal hadda sideeda muxuu ahaayey maamulkii hadda la yidhi waa lagu dhawaaqay ee madaxweynaha cusub loo sameeyey balse aan weli wax shaqaa bilaabay iyo gruubka iyo gruubkan la yidhahdo muxuu ahaa dulmidiid la baxay ee isku urusta maxaa meesha biri dhalay iyagu rool iska legbay ku leeyihiin ama saa ku kala bareebee raajul madid la baxday jolin kalibna ku leeyihiin qabsashadii hadda jisiga la qabsaday ee ay ciidamadu soo galeen
wallaahi horta way ogtihiin oo qabsashada jijida ama ciidamada etoobiya ay soo galeen jijida intaanay dhicin laba cisho ka horow ninka jawaar maxamed leyla oo dulmujid iyo qolyahaas ku xidhan baa websitekiisa soo dhigay tweet in wax laga qabanaya jijida waxba kuma dad shaksiyaada weeye dulmujid shaksiyaad weeye political program male chairmanship iyo nidaam structure male waa dad soomaalida carooday oo runtii dadka qaarkood familiyadooda madaxweyne cabdi maxmed uu wax u geystay annaga ayna ku jirna dadku wax u geystay waa ogyahay isaguna waa ogyahay madaxda maanta jirsiye joogtaana waa ogyahay laakiin daye haddii maanta anigii iyo dagooda iswadana intaan asaabo ka tagno sida maalidooda shalay daraad aan ku arkayey mid la baxay something movement oo laba qof ay ahaayeen oo jawaar isla sawiray waxaasoo dhan way isticmaalayaan gumaysigu wuxuu aada iyo aad ku naaxaa dadka kala biiqaya iyo xooga weyn uu markaa ka cabsanayo waxa ka hoos biqla oo xanxanteeya buu horta gumaysigu sidiisa soo ursada waxana inaga un maaha imin adduunkao dhan bay ku dhacdaa markaa dulmadiid iyo de waa dad cadooday waa dad shaksiyaad wax loo geystay waa dad shaqooyinkoodii intay halgan ka tegeen shirar ka qayb galay in yar mooye inta dambana soo noqota dad baa jira lixaadle oo xoog leh oo kelilka ka shaqayn jiray oo la xumeeyey oo markay u adkeysan kari waayeen cabdi maxmed iyo gacantiisa adag asaabi iyo meelahaa tegay in dadkaasoo dhan loola sheekaysto weeye oo ama onlf ha noqoto ama madaxda kelilku ha noqoto because we don't want to dismiss dadkan sidaa un ranji cad ama ranji khaldan loo mariyo maaha waa wadadad legitimate waa stakeholders markaad dalka eegto laakiin yes marka weerarka ay ay qaadayeen ayagoo isticmaalaya reediyoonada xabashida oo weliba qolyahan duumadiida iyagoo wax aada fahamsanayn waraysi qaloocan lala yeesho baa waxay u noqotay atmosferkii asaabe iyo dadka afxamxaadiga ku hadlo in laga dhigo dulmajiid iyo intan meesha joogta in ay wakiil ka yihiin ummadii soomaalida cabdi maxamed cajibay oo laleeyahay dadkii odayadii baa la laayay dadkii baa la laayay meeshii gacantay ka baxday dowladuhuna day lab waa sida maraykanka midoobe marka xaafadaheena la gelayo nin tuuga ayaa loogu marmarsiyoodaa ama wax yaroo caynkaasa markaa marmarsiyada ay rabeen abiyi iyo lama magarsi qoladaas iyo jawaar oo hadda u ah waxay yidhahdaan alter ego ninka ay ku tuumayaan inuu dumadiid waxaan gacanta ugu hayo absolutely informationka waa la isdaafsanayay on a daily basis mar kalena way uga jawaabi doonaan ummadda soomaaliyeed qolyihii markaa ku xidhnaa kuwaas iyo khaladaadka ay sameeyeen marka loo eego kilada kale iyagu sideed u arkaan arrintan ka dhacday sidee ka dhacday kilada kale u arkaan iyagu
horta kililadu way kala duwan yihiin dee t t l s cidi maanta cidi wax weydiinaysa tigrega because everybody wuxuu u arkaa including soomaalideenan dibadda joogta dee waxaanba ciddii kharijay intay waxyeeleen soomaalina la ilaawi maayo ilaa xamar ilaa meel kasta cabfarta iyo benishangulku arrintani way kaga gariibisay iyagoo qudooda waxbay isku yardedeeyeen laakiin waxay arrinta soomaalidu noqotay sida hadda kulbe la sheegayo maxaa la odhan jiray wankii la qalay ma ogtahay inuu ku wanku ku ku ku camal qaato arrintani argagixisii asaabo ka keentay dad badan oo even xaaraa baa hadda ka hadlaya oo le adigu ku degdegay federaalkiibuu meel kaga dhacay arrin waxa jiri jirtay markii dood weyn ka keentay canfarta iyo gaar ahaan opd o oromo maray tigraygu rabeen inay sideenan oo kale ku sameeyaan laakiin ninka magarsa markiiba idaacadaha intuu la fuulay uu sharcigu sida uu u arko haddii dawladda federaalku soo gelayso meelaha uu ka sheegay qodobadii uu soo qabsaday basicalina ay ka noqdeen sida uu sharcigu sheegayo federaalku waxaa keliyaasay geli kartaa haddii public welfare and public safety ay dawladda deegaanku tiraahdo waxba kama qaban karna ee federaalka uu noo soo gurmada oo markaa federaalku intay qoraal kaa qaado ay baarlamaanku hadduu furan yahayna ay horta keento hadduu xiran yahayna ay extraordinary session ku degdega in caadi ahayn sidan caadi ahayn qabtaan laga munaaqashoodo loo ansixiyo prime ministerku isagoo markaas warqadaa gacanta ku haysta uu amar siiyo federal troopiska waxaan in midna muu marin intaa soomaalida lama tashan baarlamaanka lama tashan federalka weyn ee ethoobiana lama tashan
waayahay gabagabadii markaan dhinac kale u dhigo maamulkii hadda cabdilhad cumariyaku ku wareejiye shaqadu tan iyo shalay qiimeeyaa xafiisyada lagu soo noqdo adiga khudad ahaan ma kuu muuqataa wax dib usoo noolaan karo oo lagu asukaa kale mise waxaa noqon kartaa in lasoo macmalo iyagu qolaasi kaastaan guuday soo macmasheeno meesha ku saartaan
horta dee marra maynan ka- marra qolada asaaba gacmaheedu kamay madnayn dawladaha lasoo dhisay ilaa wakti dheer anuu ninety twogii anigiiyo maxamuud mayn nin la yidhaha iyo maxamuud bacayr iyo tani maxamed tani doctor maxamed tani oo otawa jooga ethoobiyaanu tagnay ninety twogii anagoo barnaamij soomaaliya u soconaa dhowr jeer oo kale asaabo waan tegay inkastoonan jirjiyo tegin basically mar ay soomaalidu iskood isku maamuleysay boqolkiiba boqol sida kelilada kale ma jirto kelilada kale qudhooda ayaa tabcaan ahaa markii t d l xooga weyneyn fonisonsi dhulkan hadda laynagu haysto ninkii bixiyey oo ina jibriil la yidhaha cabdi jibriil wuxuu hoos fadhiyaa uu u ahaa odayada la taliya ah cabdi maxamed cumar Ah, waa la kala bedeli jiray mar baa jirtay in madaxda soomaalida ee de- deegaanku ay lacagta dadka loogu talagalay ay ku isan jireen ah, ogolaashaha iyo saaxiibtinimada ciidamada dalka eh, meesha fadhiya haddana haddaan arkay saansaanta jigsiga sida qofka soomaaliga waxa gaarayna loo yaraynayo waxaan afartan amxaarada ee baangadaha hadda wadata ee inkastay khalad ahayd in kiniisada laga gubaa aanayna fiicnayn house of worship in la gubo laakiin boqolkiiba shan iyo sagaashan iyo wax ka badan dad soomaaliyeed baa la yeelay ilaa boqol wax ku dhow oo soomaaliya baa jishiyo ku dhintay haddana waa laga la isticlaamayaa sheekadooda in carabka lagu adkeeyo ilaa federalka waan dhegeysanayay maalmahan oo dhan waxaa aada looga sheekeynayaa boqolkaa qof ee kiniisadaha lagu xereeyey oo weliba si xooga loo ilaalinayo haddana iyagiiba laga baqanayo marka dawladuhu macmal bay iska ahaayeen ti- eh, hadda waxay nooga soo baxaya runtii eh, dawlad jirta noocay dooni ha noqotee dawlad la-aanta ayay daantaa because mar rabna dawladan hadda jishe kasoo bixi doonta iyo sida kuwii horeba kama filayna inayna xoreeyaan in xaqii soomaalida si baaban ay kusoo ridaan laakiin waxaad ka rabtaa in orderka iyo adeega iyo nalka iyo biyo qaybinta iyo dadka isdhex soconaya iyo dhakhaatiirta inay noo furaan because qofku ma helo boqolkiiba boqol wuxuu rabo laakiin waxyaabo yaroo nolol da- daruureedka maalintii ayaad helaysaa marka dawladan hadda laga hoos dhisay eh, tii dhacday i think waa inaan soo dhaweynaa waa inaan runtii aynaan fogeyn waa inaan xiriir la yeelanaa waa in aan wixii aynu ku taageeri karno ku taageernaa waa inaynu had iyo jeer yeelanaa eh, two pronged policy siyaasad laba weji leh mid waa inaynu sidii dadkeena aynu ku nabadgeliyen lahayn oo ummadda soomaaliyeed ee gumaysiga ku hoos jirta sidii bal you know, wixii la qaban karo loogu qaban lahaa iyo sidii taa- sheekada kale laga sheekeysan kari lahaa marka anigu waa soo dhaweynayaa intii cabdi qaban jiray iyo in la eg inay qabtaan unbaynu ka filanaynaa keliya waxaan rabnaa inay hadda ka duwanaato tii hore markay noqoto sida dadka loo sirciyo human rightska dilka dagaalka foosha xumuu kula jiray dadkani iyagaan garanayna they have the right dawladda localku waxay odhan kartaa waxa amniga dileyska ka baxsan ma rabno oo federalku hadday oil la la dagaalamaysa iyagoo aan la dagaalamaan cabdi maxamed cabdi taariikhda meesha ugu madow uu ka gelayaa waxa weeye dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadku ku tuhmayey inay jihada taageeraan dhibkii la gaadsiiyey iyo dadkii la iska xidxidi jiray i don't think inay inaba taasi ka ba-ayso waxaana ka baqanayaa hadda sida asaaba laga sheekeynayo in eh, international court ay horgeeyaan because ninkii adiga hadda cabdi maxamed wuxuu u arkaa badeecad uu iibin karo badeecadaasoo ah qof la leeyahay waa soomaali oo uu asha xumaaday oo dalkii uu kala goynayay in haddana la yidhaahdo human rights exhibition ama tusaalaanu ka dhigaynaa marka runtii xaalkiisu ma fiicna waxaana igu maqala inay diideenba kuwii odayadii kenya iyo meelaha ka yimi inay etoobiyaanku yidhaahdeen anagu sidaasoo kale uma shaqayno asaabo maanta waxaa la isla dhex marayay inay in ay yidhaahdeen dadku leeyihiin waxay mooden muqdishadii soomaalida qabiilaadka la heshiisiinaya markaa markay saa u hadlayaano waayo sid ay yeesayaan soomaalida
way aad iyo aad u mahadsan faysal cabdi qoobleo golaha la wadaagay arrimaha ka cusboonaaday doondayaanka soomaalida ee etoobiya gumaysato kaasi oo beryahan dhaqanlaasi aada u xoog badnay ka jiray mugaadna haddaba golaha nineteen sixty iyo websadada kala duwan ee golaha nineteen sixty le- waa golaha nineteen sixty dot com aadaal news wada shaqayn leeyihiin galgal news oo israel iyo puntland haddii ilaha yidhaahdo kulankana dambe iyo weliba faysal wasu soo noqon doonaa aad baa idinka laga dhimaantiinba waya halka baan siinayaa faysalow seven minute baa seven minute baa dhowr dhowr su-aaladood aan idinka qaado go ahead Eh, sagaalka abudabi baan kasoo xirayaa nin وروي جامع بلاد نصيحة بس hal xabaan bixinaya waa bashiir maxamed dhega badanaa kasoo xiraya line kasoo xiraya hadda intii tasla hadda kusila waa wada hadalayaalo Eh, haddii la yidhaahdo abudabi igu sudaya seven minutekaas go ahead six minutes shaamac ku dhaq
warfaysan aad iyo aad baan aad iyo aad baan kuu salaamay ah allah yasaliyo
si fiicanna waa u sharaxday wax Eh, talooyin fiicanna waad bixisay agta weli aad baadna ugu mahadsan tahay soomaalida kale eh, waddanka gudihiisa ku nool iyo ambishonka ay oromadu leedahay iyo isbedeladan hadda socda Eh, arrintaasaa rabaa balada in yar inaad isutaagtid aadna waa u mahadsantahay macnihii jaamacow ah, een, arrinta soomaalida kaliya etoobiya soo maa Ah, soomaalida eh, soomaali galbeed maaha ee soomaaliya proba sax sax sax ha ha maya laakiin xaaladeeda xaaladeeda iyo iyo waxa ay ku dambayn doonto iyo ducfigeeda iyo eh, war maxay geysan karaan maxay maaragtay eh, contributionka ay siin karaan maxay tahay eh, u geysan karaan dadkaas Eh, iyaga xaaladooda sidee bay noqon doontaa hadiiba la arko iyaga oo maaragtay qaatay mawqif aan etoobiya jeclayn Eh, go ahead.
horta jaamacow runtii arrintani waa arrin aada u weyn waa arrin ah, expansionist ah, oo hadda maanta etoobiya gobollo badan ayay rabshado ka dhacayaan rabshado salka ku hayo quruf la-aan iyo shaqo la-aan iyo cunto la-aan iyo poverty adii iyo waxaad dhici karta and this is very possible markaad social political environment iyo meesha jireen waxaad dhici karta in soomaaliya loo arko iyo dhulka soomaalidu degto meesha keliya lagu loogu isticmaali karo si etoobiyada kale attentionka looga soo jeediyo lagu united garayo welo rabshad baa ka dhacaysa oo projects la dhisayay bay shaqaalihii kacsan yihiin waana amxaarada asalka oo qaarkood oromo yihiin southka oo dhan warshado biraha iyo waxyaalo lagu sameynaya baa kacsan asaaba shaqo la-aan aad u xun oo weliba oromooda baabi'isay baa ka jirta dhulkii oo oromooda kambaniyadii ay ka qaadeen baa ka jirta poverty aynaan dadkeena aan dawladda lahayn aynaan arag baa ka jirta waxaan kuu sheegayaa ninka ethiopian regular worker of industry factory wuxuu qaataa kumbir kumbir is about fifty dollars bishii ninka surugtoogeya jijiga ka shaqaysta wuxuu qaataa saddex kun oo bir baa soo gala waa anecdotal information aan soo wariyey oo united nationka iyo meelahaas ka hargeysa jooga waxaa laga yaabaa iyo basaasiyo intaa in laeg bimacni meeshii waxaa jirta etoobiya squeeze noqonaysa dhulkii oo ku yar sidii in cabshir sheekadii uu beri hore voice of america ka sheegay allahu yarxamu uu yidhi haddaynaan wax qaban these people are walking waayo laba midna dawli buu noqon karaa in la- eh, qaxa laynagu soo qaxayo midna natural out migration out of ethiopia to somalia noqon karaa iyo dhulka soomaaliya dowladda soomaaliya waa daciif u malayn maayo in arrimaha inkastoo lagu yidhi eh, eh, Europe I don't think inay arrimaha hadda gelayso laakiin jaamaco meesha keliya wax laga qaban karaa kumanaynaan eh, kuma kulamaynaan talineenna because Ethiopia has the capacity ma lasna uu samayn jiray al-shabaab oo kale inay hubsiyaan because there are intelligence factors in uu siin jiray malas al-shabaab hub isayas oo nin dictator ah oo soomaali wax badan usoo qabatay hadda he will do anything isayas oo kale lama aamini karo waa cabdi maxamed cumar oo kale he will do anything si uu powerkiisa usii ballaarsado una sii joogo factorska uu isticmaali karo waxaa kamid ah isagii abiyi inay geeska africa meel uga soo wada jeedsadaan habeen hore b b c dan ka sheegay beri hore baan u malaynaya saddex boqol oo kun oo askari ayuu isayas hayaa oo waxay qabtaan aan lahayn mishaarna aanu lahayn ethiopia boqolkii kun ee askari ee baadile fadhiyi jirtay oo ka ilaalinaysay isayas hadda meesha keliyata ee assignment ay ka heli karaan waa cariga soomaalida anugu marmar waxaan isleeyahay waxaan rabshadan hadda dhacday ba waxa weeye si loogu helo explanation in hubka iyo ciidamada bariga la keeno taasi waxay horseedaysaa arrintii berigeynu ka sheekeynaynay ee dubai iyo waxkaas oo etoobiya sagaal iyo toban barsanti leedahay maalin hore waxaynu mala awaalnay suppose waxa maanta jibjiyo ka dhacay xabashadii leeyihiin kiniisadaada lagu gubayaa kiniisadaanu hurdaa gidigaya waan wada qaxnay la soo gaadhaay baa waxaan maanta isaad radio maxaadada ka dhegaysanayay ka waran arrin caynkaasi haddayga hargeysa ka dhacdo boqolka kun ee laleeyahay hargeysiya meelahaasay jeedaan oo leeyihin naftayda baan usoo carrayna ethiopia will invoke waxay codsa- waxay waxay cuskan doontaa qodobka odhanaya nation of ethiopia qofka ka tirsan meelka siduu joogo dowladda federaalka xel baa ka saaray inay nabadgeliyeyso which means they can march hargeysay soo gelayaan dhulka falastiin ay weyday dagaal yaroo gaaban bay ku weyday dhowrka ilaa lixdameeyihii ilaa toddobaatameeyihii mana soo noqdo dowlado kaa xoog weyn hadday dul qaataan ma soo noqdaan jinacsanaysan example in my life ismaan odhan jinacsani ayaa soomaali aaminaysaa in oromo la yidhaahdo waa leedihiin waa labaatan iyo shan kilomitr bay u jirtaa maanta waxay haystaan oromoodu oy askartii xabashida intay soo hoos galeen meel u jirta xadka tagwa jaale waxaa laygu yidhi less than three four kilometers which is not that far from dayland aan ka fogay waa meelaha reeraha qaarkood soomaalidu ku ilaalisa ay ku baaba'een reerka galilayda oo kale kelidood reerku odhanaya waa lagu adeegnay hadduu jiro jaamacow anigaa xaal bixinaya waa tala rumada soomaali haysata i think waxaan umalaynaya halkan aynu ka sheegnay beri hore inta ii timid email oo dad soomaaliya oo weliba ehel aan nahay oo aniga ila dagaalamaya oo la dagaal laba soomaaliyeed oo reera baad ka dhigaysaa soomaali iyo oromo dee waxaad ku aragteen facebookyada iyadoo layga qorayo saas marka waa tala xumada anyway ethiopia iyo oromo midkoodna ama ha kala baxaan ama ha isku jiraan laakiin haddii aan soomaaliya loo talin in the generation haddayna aniga iyo da-daada aniga noqon laakiin ciyaalka aynu dalnay waxaan ka baqanayaa inay arkaan bada soomaaliyeed dul waabay qaateenba laakiin bada soomaaliyeed oo amxaaro iyo etoobiya iyo oromo gacanta u galay waa cabsida ugu weyn ee qabo unless haddaynaan samayn wixii dadka muqdisho jooga oo runtii aan aada iyo aada sharaf weyn u hayo aynaan samayn oo eroole iyo qof kasta uu naftiisa huro oo lala dagaalamo waxaa doonta kaga soo horjeed muqdisho iyo dadka dega laakiin sida ay u dagaalameen ay malas oo maraykanka weliba wata isaga celiyeen needis to be an example for us ah
aad aad baa umahadsan tahay faysal adaa mudan waana waana waana waana kuraas
okay faysal waa waa oday caafe aad baan ku salaamaya alla isalaam Eh, eh, waa iska noormalo dee golahana waa qeyb baad ka qaadataa weliba qeybta ugu weyn oo ugu quruxda badan baad ka qaadataa marka waxaa leesaakii farima okay Eh, aniga su-aashaydu waxa weeye eh,